nolosha dadka kalluumaysatada ah ee ku tiirsan wax soo saarka dhinaca badda ayaa waxaa saameeyey duufaanta laali oo toddobaadkan si weyn looga digayay inay geysan karto khasaare naf iyo maalbale kalluumaysato gaadhaysa kun iyo shan boqol iyo afartan qof oo ku tiirsanaa shaqooyinka dhinaca badda ee kalluumaysiga ee degmada kismaayo ayaan shaqooyinkoodii aadin ilaa iyo afar iyo tobanka bisha meey laba kun iyo afar iyo labaatanka ilaa maanta oo taariikhdu tahay lix iyo labaatanka meey shaqala-aantaas ayaa saameyn ballaadhan ku yeelatay dhinaca noloshooda sida uu redio kismaayo u sheegay guddoomiyaha iskaashitooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed faarax
bisha shanaad wax soo saar fiican bay heli jireen hadda bisha shanaad waxaan aragnay dabayl leeli la dhahayo ama roobab ama xilligii xagaaga oo aan la gaarin ayaan hadda roobab iyo dabaylo aragnay marka insha allahu tacaala waxay ku gaashaamanayaan wixii uun nin maaragtay xeebahaas iska warwareega mooyaane hadda wax kalluumaysatada oo kayd oo meel u yaallaa ma jiro
ilaa iyo meeqa maalin baysan hadda shaqa tegin oo badda gelin
waxaynan tegin bishii hadda shanaad labaatan macnaha afar iyo tobankeeda bay ka soo bilaabataa ilaa maanta bad lama tegin dabayluhu waa zaa'id aad bay u saa'ida sababtoo ah biyaha maayadda socodka ay soconayaan ayaa doontii inta karta wax laga tuuraya baraawe marka hadda doonleydii waa ka istaagtay dabaylana waa jiraan digniinna hadda ka wasaarad ahaan ama ka iskaashito ahaan digniin baan bixinaynaa inta axwaasha laga qiimeynayo inay maaragtay ka istaagaan waxaa kaloo ku darayaa doonyaha ayagana rarka jasiiradaha u qaada oo ganacsatada ah ayagana waxaan rabnaa rarkii ay qaadi jireen markay doontu afar boqol qaadi jirta inay laba boqol qaado rarkii soo yarayso macnaha dabaylahan awgeed ee sii maaragtay markay laba boqol qaadi jirta inay boqol qaado rarkii yarayso sidaasa ayagana furaynaa marka si insha allahu tacaala intaasaan aan kusoo kusoo gabanayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale dabaylaha iyo duufaanaha ka dhacaya xeebaha soomaaliya ayaa waxa ay saameyn ay ku yeelatay dadka ka ganacsada kalluunka axmed nuur maxamed oo ah ganacsade ka ganacsada kalluunka ayaa waxa uu sheegay in suuqa kalluunka uu kiilaha kalluunka uu ka marayo shan ilaa lix doolar halka horey uga ahaa hal doolar ilaa hal doolar iyo bar waxaan ka shaqeeyaa suuqa magaalada kismaayo marka kalluunka marka hore iyo hadda farqi weyn aa u dhexeeya farqiga u dhexeeya wuxuu yahay sababtoo ah meelihii aan kalluunka ka filaynin ayaa waxaa soo galay dabeelo iyo roob iswata oo xoog badan taasoo ay keentay in baddi la geli waayo ay xoog yeelato oo naf iyo maalba lagu waayo marka sidaa darteed kalluunka hadda kiilihii wuxuu marayaa lix ilaa iyo shan marka horena wuxuu ahaa toddoba laba ilaa iyo hal iyo bar saas darteed marka saameyn dhaqaalo waa nagu yeelatay sababtoo ah saacaddan oo kale ilaa iyo dhowr maqaayado ilaa iyo dhowr kalluun aan geda jirnay haddana ilaa iyo saacaddan wax la haayo male ilaa iyo xeebta kaboora kalluunka loo raadin haaya marka waxaa waay ilaa iyo galabta ilaa iyo casirkaa fadhini in yaroo kalluunaa soo gelayso ilaa iyo bishaan bishi dhammaatay iyo bishaan haafkeeda bisha afaraad ilaa bishi shanaad intay socoto wallaahi aaday ugu culus tahay sababtoo ah meeshii kiilo laba doolar iyo waxay qaadaneen magaalada xaaladda iska culus tahay dadkii iska tabar yar haddana kiilihii haddii lix doolar adhaada qofkii waxaa laga yaabaa gurigoo dhanba inuu lix doolar biilanayo haddii laga dhigo kiilihii malaa keliya goosaartii laga dhigo wixii kale lama hayo marka dadka aad ugu cuslaatay dadka shacabka ahaa maxamed cali muuse oo ah khabiir dhinaca cilmiga badaha ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kalluumaysatada loo sameeyo meelo kalluunka lagu kaydiyo xilliga kalluunku uu badan yahay si xilliyada aysan awoodin in kalluumaysatadu ay u shaqo tagaan gudaha badda looga faa'iidaysto
hayadda qulqul bay noqonaysaa dabeel baa imaanayso marka dadka risiqa ka doonin jira badda haddee naftaa u diidaysa inay aadaan hataa xayawaanka la heli maayo hataa kalluunka la doonayo naftiisaa gabanaya dabeesha iyo maayadda iyo biyaha qulqul markay imaadaan waa kala waa meelo kale golluu kala aadaya marka sidaas darteed waxa weeye hadda bishii saddexaad iyo labaad iyo kiiladii wuxuu ahaa hal doolar nus doolar kalluunka maantana waa shan doolar laba bilood ka hor wuxuu ahaa hal doolar nus doolarta waa helaysa kiiladii maanta bisha shanaad aan ku jirno hadda gabagaba ay iska tahay lix iyo labaatan maanta inay taan malaynayaa waa waa shan doolar haddii la helo haddii kale suuq waa waa saaki wax yaale ma jirin waxaa kaloo jiro maleh een, kismaayo maleh keed kalluun maleh ganacsatadeenna kuma fowlana ee, xagga kalluumaysiga waxaa arkaysaa dadka ganacsatada waxay dhisayaan guryo shan dabaq lix dabaq oo hadhow kiri ay ku goobayaan khayraadka baddu halkan yaalana ka faa'iidaysan mayaan fahan la-aan baa wada aqoon la-aan haa marka dadka in lagu baraarujiyo in khayraadkan laga faa'iidaysto hadda kalluunka baddaan soomaaliya ku badan waa laba nooc kalluunna waa kalluun deegaana oo la yihahdaa kalluun qareedka oo jubbaland hodan bay ku tahay waxay jubbaland hodan ku tahay kalluun qareedka shilibiska kraabiska ma garate Eh, labstoga waxaasoo dhan hodan bay ku tahay jubbaland Eh, marka ganacsadeedana waxa waaye uma soo jeedo bariis iyo baasto iyo dhismo iyo electronic iyo waxaasuu ku howlan yihiin haddii la keeno warshad yar oo kalluun la- la sameeyo at least saddex kun oo qofaa shaqaale ka heli gurigan lixda dabaq lacagtii la geliyey hal warshadoo kalluumaysi haddii la keeno ummad badanna waa ka- way ka shaqayn lahayd marka een, wax soo saar fiicanna wuu yeelan lahaa kayd kalluun badanna waa la sameyn lahaa hadda kalluunka atoonnada marka waa gudbaa kalluunka waa kalluunkaas waa kalluunka caydiga raaca waay Ee, oo guurguura kalluunka markuuna soo maro magaalada waxay gaartaa kalluunka in la daadiyo intuu ka bato maxaa yeele maalintii waxaa lasoo saaraya labaatan tan shan iyo toban tan shan iyo labaatan tan ma garate haa toonnadii marka warshad qaadanaysa ma leh xoogaa suuqyadan gaargacan kale la daba ordaya ujeedin markii dambe halkaas iskaga qurmaya annagu markaa eh, ka iskaashtooyin ahaan ama guddoomiye ahaan dareen kale aan u keenaa markuu kalluunka aragnay wax kaloo markii lagu waayo in kalluunka la jeexo la cusbeeyo si markaas dry fish looga dhigo maxaa yeelay fresh fish ma helayno oo tallaagada ma hayno axmed cabdi maxamed axmed toronto radio kismaayo